wakti hadda laga joogo ilaa muxaramin xaaraan inaan kugu socday ow masastu inaan taabtay bika adiga hayra mubaaxin waxaan bannaanayn inaan kugu taabtay hadduu ilaahay i weydiiyo la aquulanna waxaan dhihi laa maya ilaahay xaaraanna oguma soconin weligeena kuma taabanin afartan sano wakti hadda laga joogo wa ana anigu saadiqun run baan ku sheegayaa fiimaa aquulu hadalka aan idiin sheegayna run baan ku sheegayaa insha allah saasuu yidhi wa bacdu intaa bacdigee faqad balaqa wuxuu gaaray min tuqaa abilcaaliya abilcaaliya ninka liyaa taqwadiisii iyo wa taraqubihi lilyowmi alaakhiri sugidda uu yani sugayo oo diyaar u yahay yowmka aakhiro iyo waisticdaadihi uu diyaargarowga liliqaa'i rabbihi ilaahay la kulankiisa u diyaargaroobayo annahu asagu acadda linafsihi naftiisa wuxuu u diyaariye kafanan kafan buu u diyaariyey wa anahu asagu kaana wuxuu yalbasu mid xirta kafanow kafankiisii kula shahrin bishii la arkamu maratan mar buu xidhanaya uma yariduhu ilaa makaanih markuu bishiiba mar buu xidhani nafta ha xusuusatuu leey inay dhimanayso markaasuu haddana meesha ku cishanaya kafanka walaqad awsaa wuxuu dardaarmay sabcata yani sabca cashrata marata toddoba iyo toban goor buu dardaarmay wa huwa saxiixun saliimun asagoo iska fayo uli mar kastaba waa dhimanayaa dardaaran halayga qoro wa kaana wuxuu ahaaday yuxadidu mid xadido oo likulli wasiyatin dardaarankii la arkaba ajalan mid u qabanaya faidaa jaa ajalhu ajalkeedi markuu yimaado nadara fiiha wuu fiirinaya faima an yucadilahaa inuu yani faima an yucadilahaa wa ima an yubadilhaa inuu bedelo wa ima an yumdiyaha inuu tegsiiyo saasuu yani ku samaynaya wa fii shahri shawaal bisha shawaal la yidhaha sanata halaain wa tisciina lilhijra hijradu markay ahayd sagaashan iyo saddex malaa abulcaaliya wuu tegay ilaa liqaa'i rabbihi aahira yani zayli daahira zayli asagoo farqiisa uu daahir yahay taqiya nafsi naftiisuna ay naqiya nafsi dhe naftiisuna ay nadiif tahay wey waasiqan biraxmati rabbihi rabbigii naxariistiisana ku kalsoon mutawashiqan yani u cishqisanoo ilaa liqaa'i nabiyihi sala allahu alayhi wasalam nabigiisa la kulankiisana u cishqisan radia allahu canhu arda alaxnaf binu qays axnaf binu qays ninka la yidhaahdo yasuudu yani bani tamiimin waa qoys qoyskii uu ka dhashay qolada reer bani tamiim la yidhahduu sayid u noqday ina alaxnaf ibnu qays axnaf bin qays ninka la yidhaahdo balaqa wuu gaaray min asharafi sharafta xaggeeda iyo wasudadi yani yani sharafta iyo madaxnimada maa wuu ka gaaray laa tanfachu lwilaayatu wilaayo aysan yani anfacaynin walaa yaduruhu alcazlu cazlina uu waxba ka dhimayn sharaftiisii iyo qiimihii ilaahay siiye baa wuxuu gaarsiiyaa martabo martabadaasoo haddii wilaayo loo dhiibo ama nin wilaayo haysta waxbaan kuu tari u yidhahdo waxba uma taraysa waxba uma siyaadinaysa walaa yaduruhu alcazlu haddii la casliyo madaxnimadii laga tuurana haddii awal buuba iska ahaa madaxa iska ahaaye madaxnimadaas laga qaada kursiga laga qaaday waxba uma dhimayso ay ziyaad ibnu abi yani ay ziyaad bnu abihi ninka la yidhaahdo ayaa sidaa yidhi kaanad waxay ahaatay dimishqo magaalada dimishqo la yidhahdo tadxaku yani mid ifayso yani lirabiici gugi atalqi wey gugi yani barwaaqadahayo iska shumeeyey mukhtaalatan xaalay tahay mid weliba yani ku kibraysa magaaladu bikhamaailihaa beeraheedii annadirati ay ifayey khamaailki waxaa la yidhi alxadiiqatu multafatu alashjaar yani beeraha geedmiroodka si fiican isu qabsaday baa layahay bikhamaailihaa beeraheedii beergeereedkeedii iyo ateendooyinkeedii annadirati ee ifayey mahzuwatan weeye magaaladu mid yacnii waayahay mahzuwa mid ku cizowday weeye oo magac ku yeelatay biriyaadihaa beeraheedii alcadirati ee uduga badnaa beeraha lagu dalxiisay iyo beeraha yacnii beeraha asoodooyinka oo yani geedmiroodka uu ka buuxay iyo webiyaasha qulqulaya iyo beerahan kaleeta iyo waxaanay macnayeen waa dhulkaa shaam iyo dimishq yani yani saas wey magaaladu la ifaysaa way wa kaana wuxuu ahaaday qasru amiiri lmu'miniin amiiru lmu'miniin sartiisa mucaawiyata ibn abi sufyaan gurigaas qasrigaas wuxuu ahaa qad akhada mid qaatay uhbat yani uhbatahu diyaargarowgiisa liistiqbaali lwaafidiina caleyh yani gurigii madaxtooyada ee mucaawiya markaa khaliifkii muslimiinta ahaaye amiirkii muslimiinta gurigiisu wuxuu diyaar u yahay dadka soo wafdinaya muslimiintaa inuu qaabilo wamaa in udina wamaa in udina looma idminoo liawali qaadimin nin yimid qofkii ugu horreeyey cala alkhaliifati usoo galay xataa baadarad ilaa ay u degdegtay ukhtahu walaashi ukhtuhu walaashii umulxakam ahayd binta abi sufyaan gabadha umuxakam la yidhaha binta abi sufyaan ahayd yaa wa- yaa soo degdegtay fa akhadat makaanaha makaankeedii bay qaadatay meesheedii bay fadhiisatay waraa'a satri xafiiskii yani walaalkeed bay timid oo amiirkii muminiinta mucaawiya marka mar alla markii yani qofkii u horreeyey xafiiska uu soo galay ee loo soo idmayba soo gallayni iyo ayaguna xafiiska dhinac ka soo gashay waay dhinac bay ka fadhiisatay waraa'a sitri asturka gadaashiisa sutri meeshan yani ku xidhnaa ee dhar ku xidhnaa ayay gadaasha dambe ka fadhiisatay maxay u fadhiisanaysaa xafiiska u fadhiisanaysaa litastamica inay dhegaysato ilaa maa yurwa waxa la warinayo fii majlisi alkhilaafa khilaafada majliskeeda waxa lagu warinayo oo min axaadiisi rasuuli salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh meesha haddii amiirkii muslimiintaa fadhiyo yani dadkii waaweyne ajilada o dhan baa imaanayo meesha xikmad iyo cilmi iyo waxba aqoon baa lagu sheegaya soo maha waxaas waxaas rabta inay ka faa'iidaysato ko walitatamallaa inay yani ka buuxsanto ay ka dheerto mima kii yansuruhu yansuruhu yani ay firdhinayaan oy sidaa u sheegayaan oo julasaau amiiri lmuminiin amiir lmuminiin dad ragga la fadhiisanaya waaweyn oo min nawaadiri alakhbaari akhbaarta naadirka oo aan leelayno cajiibka ah wa rawaa'ici ash- yani ashcaari shiciraha sidoo kale badiica iyo wa baaliqi lxikmati xikmada yani heesha dheer xikamta iyo ashcaarta wanaagsan iyo qisooyinka cajiibka meesha lagu sheegaya majliska amiirka iyo rataa inay wax ka- ka faa'iidaysato faqad kaanad waxay ahayd gabadhu umuxakam gabadh ilah bintu abi sufyaan sayidatan bay ahayd gabadh sayidoo sharaf badan raajixat alcaqli aad u caqli badan caaliyat yani himmati himmadeeduna ay sarrayso tasbu waxay yani u kor noqonaysaa yani tatadalac waxay u hanqaltaagayso markasta ay sii rabtaa ilaa shariifi madaalibi sifaadka war wanaagsan iyo darajooyinka war wanaagsan sidii lagu gaari lahaa unbay weligeedba u socon aka himmadeeda u taagaysaa wa kaanad waxay ahayd tacrifu mid garanaysa oo og ana akhaaha walaalkeed abu sufyaan weeye ya-danu linnaasi dadka inuu idmayo oo bidukhuuli calayhi inay soo galaan xafiiskiisi uu dadka u fadhiisanaya uuna soo gel dadka soo galuu leeyahay xasba maraatibihim buu u kala horumarinaya dadku say u kala fadli badan yihiin ay fa yuqadimu wuu hormarinaya saxaabata rasuuli calayhi salaatu wasalaam calaa man cadaahu dadka kaleo kasoo horo dhan buu ka hormarinaya saxaabada dee wax ka fadli badan ma asxaabta usoo hormarinaya uma yeliihim wuxuu la xidhiidinaya kibaaru taabiciin wuxuu ku xijinaya haddana uu yani soo fasaxaya taabiciinta raggooda waaweyn iyo waahlulcilmi iyo waduul axsaabi dadka magaca iyo qiimaha tal yani talkooda dhexdiisa ku leh ugaasyaha iyo yani dadka hogaamiye oo yani madax dhaqameedyaha iyo dadka ehlu cilmiga aqoonta le iyo dadka waaweyn yuu hormarinaya ehlu fadliga saas inuu yeelaya ogeyd marka waxay rabtaa dadka majliska fadhiisanayo inay ka faa'iidaysato laakina umulxakam umulxakam gabadha la yidhaahdo wajadad way heshay akhaaha walaalkeed waa abu sufyaane yastaqbilu asagoo qaabilay zaa'irahu nin soo ziyaartay oo soo gal u yidhi wuxuu ku qaabilay zaa'irahu alawal ninkii u horreeyey usoo galay wuxuu u qaabilay istiqbaalan buu qaabilay yashuubuhu lagu dhex daray shay-un shay oo min alfutuuri noog ah ha ninkii u horreeyo soo gal u yidhi wuu qaabilo yani wuu soo dhoweeyey soo dhoweyntaana waxaa ku jira wax yaroo cajis ah oo nashaado kumuu soo dhoweynaya farxad a soo dhoweyntii istiqbaalka waxaa ku jiro oo lagu dheehay shay-un oo min alfutuuri yani noog a waay yani qofka aada aada u jeclayn dee hadalkiisa iyo yani intaa uu kula joogo iyo maka ku- hadalkiisuna kuguma socdo kuma gelay a inta uu kula joogana dee wuu kugu dhe- waktigaaba kugu dheeraana wuu kugu culus yahay um kaa tagaan le a wa samicadu way maqashay yaquulu lahu asagoo u leh wallaahi ya axnaf show ninka usoo galay waa axnaf axnaf iyo mucaawiyana xoogaa baa ka dhexeeyey oo axnaf markii yani mucaawiya sida cali isku dhaceen dhinaca sida cali buu jiray axnaf raggii sida cali buu ka mid ahaa markaasuu wuxuu yidhi wallaahi ya axnaf axnafow maa tamasaltu ma xusuusta yowma safayn maratan hal mara qalbigayga kuma soo dhaco oo watadakartu aan xusuusta haddana inxiyaadaka yani iilada aad naga iilatay canaa xagga annaga iyo wawuquufaka istaagaaga ilaa jaanibi caliy bni abi daalib aada istaagtay ma soo xusuusto ilaa kaanat xazaazatun xazaazo waaye iyo xajiin baa fii qalbii qalbigayga ku kacayso ilaa an amuuta ilaan ka dhig markaan soo xusuusta maalinkii safayn oo intaad xagga ka soo jeesataa siicada gar istaagtaa seefta noo soo qaadatay markaan soo xusuustaan ku arkabo qalbigaa la iga didayaa xajiin unbaa qalbiga iga did ay kuma jecli waaniyo ay fabaadarahu rajulu ninkiina jawaabtii buu la degdegay markiiba waa u jawaabay nin asaguna dee ka sheeqinay mehe ay fabaadarahu rajulu ninkii waa degdegay oo qaa'ilan xaalu yahay xaaluu leeyahy wallaahi baan ku dhaartay yaa mucaawiya mucaawiyo ina alquluuba quluubtii allatii abqadnaakahaa abqadnaaka aan kuugu caroonay bihaa quluubta quluubtii aan kuugu caroonay maa tazaalu kamayna zuulin bayna jawaanixina weli feeraha annaga inay ku jirto kamayna zuulin buy quluubtii aan shalay kuugu caroonay sidii unbay noogu jirtaa yani feeraha annaga dhexdiisay ku jirtaa wa ina suyuufa seefihii allatii taasoo qaatalnaaka aan kugula dagaalnay bihaa iyadana ya maa fatiad mayna zuulin fii aydiina seefihina weli gacantaan ku haysanaa tii aan shalay kugula dagaalano gacantaan weli ku haysanaa wain tadnu min alxarbi dagaalka haddaad usoo dhawaato hadda aad dagaal soo qaabisho fitran aya marxaban yani fitran yani waa qadra anmun yani far oo kale haddaad saa usoo qaado far haddaad dhaqaajiso nadnu minhaa shibran taakaan anagu qaadaynaa taako ayaan kuusoo qaadaynaa buy wain tamshi ilayhaa dagaalka haddaad usoo socoto masyan socodoo tartiibaad usoo socotona namdi ilayhaa harwala annagu waa u ordaynaa buui waa usoo ordaynaa wa wallaahi baan ku dhaartee maa xamalnaa maa xamalnaa ilayka xaggaaga maa xamaltanaa maa xamalatnaa nama soo qaadin buu yidhi maa xamalatnaa nama soo qaadin ilayka xaggaaga raqbatun jeceel aan jeceelho rajaynayno fii cadaa'ika siismadaada imaatinka hadda aan kuu imaanay oon yacni mubaayacada kula galnay oo amiirnimada aan kugula mubaayacoonay iyo socodka aan kuu imaanayno ma aha raqbo aan doonayno adiga bixintaada oo waxbuu bixinayaayo wax bixintiisa adeeshiin aan helna aan leenahay maaha ow rahbatun cabsina maaha oo min jafaa'ika inuu amuu idin gooyaa kuuguma imaanayno wa inamaa ji'naaka waan kuu nimid liracbi sadci liislaaxi ilbayni inaan yacni muslimiinta dhexdooda hagaajinno walami shamli jamca inaan kulmino dadka isu geyno kelimadooda wa jamci kelimati lmuslimiina muslimiinta kelimadooda inaan jamcino ayaan kugu imaanoe inaan adiga wax kaa doonayno amaan kaa cabsanayno midna maaha haddaad hadda dagaal nala qaabishana diyaar baan kuu nahay buui sidaa intuu ugu jawaabay uma istadaara waa jeesayo wa kharaja min xayu ataa wuu iska dhaqaaqay hadalkaa kululba intuu ugu jawaabay ayuu iska dhaqaa falam tamlik maysa hanani umulxakim gabadha la yidhaahdo ilaa an tuziixa inay qaaday oo darafo sitri way yaabtay ninkii amiirulmuminiin sidaa oola hadlay yacni bay la yaabtay soo maaha markaasay daahay wax yar sidaa isaga faydi darafa sitri bay saa u qaaday litaraa inay aragto haada aladii midkan yaruddu celinayo ila alkhaliifati khaliifka alxajara dhagixii min xayu jaa meeshuu ka yimid kusoo celiyo radd alxajara min xayu jaa waxaa la yidhahdaa qofka markii intuu hadal kulul aad ku tiraado midkii mid lamida ama ka daran uu kuugu jawaabo asaga dhagax baad ku tuurtay hadalkaa kulul waa dhagax moote dhagaxii meeshuu ka yimid inbuu ku celiyey ninka radd alxajara min xayu jaa marka ninkan khaliifka sidaa ugu jawaabay dhagaxii meeshuu ka yimid ugu celiyey oo wayakiilu lahu khaliifka ugu beegayo asaaca saaciba bisaacayni asagoo hal saac buu ugu beegay labu uga dhigay ugu jawaabay ninkaasay leedahay aad arag markaasay daaha intay saa isaga qaaday bay saa u fiirisay fara'ad waxay aragtay rajula nin qasiira qaamati aada u gaaban nin gaaban wey la'iila aljismi oo haddana jirkiisuna uu caatayo nin hilib badan maaha waana nin gaaban waana nin lafa yar wey oo yani oo aada u naxiif oo hilib yar waay aslaca ra'si haddana madax bida bidaar allaho waa halkaa qadaadkay joogtaa bidaarta aye mutaraakiba alasnaani wey afkiisana goormay kala qaad mutaraakiba alasnaani ilkihiisuna waaba isaarsaaran yihin waa nin ilka raaraaran maa ila daqni wuu gar dheer yahay nin gaabanu haddana gar dheer munkhasifa alcaynayni labadiisa indhoodna waa god oo indho god uhu leeyahy axnafa rijlayni lugahana wogduu ku leeyahy qonfuu leeyahy saasay usoo badanya lugihiisu laysa fii insaanin bay leedahay insaan kuma sugna ceebun ceeb ilaa walow minhu nasiib qof kastoo ceeb lagu sheega qaybun buu ku leeyahay tag ninku waa nin noocaasi le faltafatad ilaa akhiha ninkii markay aragtay markaa waa kaa iska sii socdo sidaa faltafatad ilaa akhiha walaalkeed bay fiirisay wa qaala waxay tihi yaa amiir almu'miniin man haadaa kan muxuu yahay alladii kano yata- yata- yani yatahadadu lkhaliifata khaliifka handadayo oo yatacaw- ee yatawacadahu ugu goodinayo fii cuqri beytihi gurigiisa dhexdiisa ninka intuu khaliifka gurigiisa ugu yimid handadayo u goodinayo muxuu ahaa fanahada mucaawiya mucaawiye ayaa neefsaday ma taqaana hadda ayadu ninkaan ay, maxay ka taqaana ay, hadda unbay aragtaay fanahada mucaawiya wuu neefsaday wa qaala wuxuu yidhi haadaa midkan alladii kii wey idaa qadiba hadduu cadhoodo qadiba lahu waxa u cadhoonayo mi'atu alfin boqol kun oo min bani tamiima maanta hadduu cadhoodo xanaaqo boqol kun oo reer bani tamiimaha seebta iska qaadan laa yadruuna aan ogeyn ogaanayninoo fii maqaldib muxuu ku cadhooda iyagoo nin bay seebta iska qaadanay sida loo adeecsanay keliya loo adeecsan yahay waa boqol kun hadda waa mi-atu alfin xaylqabiil laandheer uu ka dhashay hadduu mar dhaqaaqo bas wey oo uu xanaaqo wa inahu laxnaf binu qays wey sayidu bani tamiimi wey wa axadu afdaadi lcarabi wey carab raggooda yani naadirka ah mid ka mida waaye wa abdaalihim axadu abdaalihim geesiyaashooda mid ka mida weeye alfaatixiina dhulka furay oo dhulka qabtay wey aaya fatacaalow kaalaya ayuu sheekhu leeyahay nastacrid aan soo bandhigne qisata xayaati laxnaf binu qaysin min awaliha fi sanati haalisa sanadii saddexaad qabla alhijra welidda waa la dhalay liqays bini mucaawiya qays bini mucaawiya ninka la yidhahdo asacdiyu mawluudu wiil baa loo dhalay dacaahu uu ku magacaabay addaxaaq dhaxaaq buu u bixiyey hayra anna naasa dadkii maa labisuu maysan nagaanin an laqabuuhu yani wiilka inay ugu naanayseenoo yani bilaxnaf asagu wuxuu u bixiyey daxaaq buu u bixiyey marka dadkii baa waxay ugu naanayseen waayahay ama ugu koofaareen wa axnaf bay u bixiyeen axnaf waa naanaystiis maxaa loogu bixiyey waa licwijaajin fii rijlayhi lugihiisaa qallooc ku sugan yahi waa nin qonfal oo saa u soconayo markuu soconayo waay ay wegduu leeyahy oo lugaha markay saa yihiin yani oo qofka saa isu keeno oo kala jeedadaas zaa'idka markay saa isugu imaadaan dalbaa la yidhaha mawta saantana waxaa la yidhaha qonfaa la yidhaha wegdana waa la yidhaha oo qofka saan lugaha away marka axnaf baa la yidhaha axnaf waa licwijaajin fii rijlayhi waay uma qalaba laqabu laqabkiiba wuxuu ka qaalin wada cala lism magacii oo laxaag ahaa waaba la hilmaamay maxaa loo yaqaana laqabkii naanaysti oo ah axnafa sidoodaba yani naanaysti iyo magac isku mid ma noqdaan mogta weligeedba naanaystaa xoog badan ay qofka naanaystiisa unbaa mashhuur noqoni wa marxaba walam yakun muusa ahaanin qays qaysun qays ninka la yidhahdo waalidul axnafiha axnafna ninkaan aan qisadiisa hayna weeye waalidkiisa waa aabihiise fi du'aabati muusan ahayn min qowmihi qoomkiisa marka la tirinayo ragga ugu sarreeya kumuuna jirin walaa min xawaashiihim kuwa ugu hooseeyana muusa ahayn wa inamaa kaana min awsaadi naasi kuwa dhexdhexaadka muuska aabiis wa kaanad waxay ahaatay wilaadat laxnaf axnaf dhalashadiisa waxay ahayd fii manaasili qowmihi qoomkiisa yani meesha ay degaan dhulka ay degaan degaankooduu ku dhashay qarbiyi yamaama yamaamo dhinaceeda qorxadhac wey min araadi najd ree najdi buu ahaayo yamaamo dhulkaa la yidhaha xagga dhinaca galbeed oo qorxudhaca ayuu markaas yuu ku dhashay waayo waqad nasha'a alfataa wuu barbaaray yatiiman asagoo agoona xaysu qutila abuuhu aabihii baa la dilay wahuwa iflun lam yadruj bacdu asagoo weli tilaabo qaadin ayaa aabihii la dilay uma camarad uma qamarad waxay buuxisay anwaarlislaamide islaamka anwaartiisibaa qalbow wiilka qalbigiisu buuxisay walxaal huwa asagu hulaamun asagoo wiil yar ah lam yadura shaaribuhu weli shaaribuhu una usoo bixin isagoo shaaribihiisa usoo bixin buu islaamnimada qaato oo nuurka islaamka qalbigiisa buuxiyey faqad bacasa rasuulu salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rasuulkaa wuxuu soo diray naxariistii nabadgelyo dushiisa ahaatee qubayla wafaatihi nabiga intuuna dhimanin horteeda dhimashadiisii wax yar ka hor bisanawaatin macduudaad sanooyin oo dhowra ka hor daaciyatan buu diray nabigu nin daaci ah oo min asxaabihi ka mida ilaa rahdi axnaf buu u diray ilaa rahdi axnaf ibnu qays axnaf binu qays tolkiisuu u diray iyo qabiilkiisa yadcuuhum asagoo ugu yeeraya daacigaas ila islaami islaamka ugu yeeraya faijtamaca daaciyatu ninkii daaciyey rasuulku soo diray waa kulmiyey ilaa wujuuhi lqowmi axnaf waa talkiisa uu ka dhashay reer banu tamiim weeye raggoodii madaxda ahaayoo dhanna waxgaradkaabuu isu keenay wa akhada wuxuu guda gelay yaxuduhum inuu ku boorinayo cala aliimaani markaasuu wacdiyo iimaanka ugu yeeray wa yacridu calayhim wuxuu bandhigaya alislaama fasakata alqowmu qowmkii way aamuseen oo islaamnimadana dee wax ku cusube way aamuseen wajacala wuxuu guda gelay bacdihum barkood yanduru ilaa bacdi arrin adag markay timaado moogtahay nin walba jawaabta ku degdegi maayo ninba nin buu fiirinaya nin walba he- hebel ha hadluu leey ha ku hormaro ay way isfiirfiiriyeen marka faba asagoo yaroo markaa weli aan qaangaarin shaarbihiisa ugu qaangaarin laakiin shaarbihi aan weli usoo bixinna meeshuu fadhiyaa fabaadarahum laxnaf axnaf baa degdegayo wa kaana wuxuu ahaa xaadira meeshuu goojoog ka ahay wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmu qoomkayow maa lii araakum mutaradidiina maxaa dhacay waxaan idin arkayaa inaad taradudaysaan maxaad la tar- taradudaysaan tuqadimuuna rijlan yani lug baad horay u qaadaysaan wa tuakhiruuna rijlan arrinta ma yeeshaan miska daysaan maxaad taradudaysaan oo qofku markaad arto qor arrinku aan ku taraduday waxa ma samaysaa mise waa iska daysaa ma samaysaa yaa waxaad leedahay ina araaka tuqadimu rijlan wa tuakhiru ukhra aa, rij- aa, ukhra waxaan ku arkayaa inaad mar lug horay u qaadaysa marna haddana gadaalaad u qaadayse maxaa kugu dhacay aa qofka arrinta ku taradudayaa leeda soo ma marka maxaad la taradudaysaan buu leeyahy wallaahi baan ku dhaartay ina haada alwaafida ninkan idiin soo wafdiyey calaykum dushiina la waafidu khayrin waay waa nin khayr wado waay wa inahu asagu yadcuukum wuxuu idinkugu yeerayaa ilaa makaarimi alakhlaaq oo islaamnimadii uu sharxay moogta islaamku waa waxaad moogta iimaanka iyo yani sidqiga iyo wanaagga iyo sifaatka warwanaagsan oo dhan iyo wixii buu sharxay marka waxa uu idinkugu yeerayo waa akhlaaq wanaagsan makaarim alakhlaaq wey wayanhaahum wayanhaakum wuxuu idinka nahayinayaa can malaa'imihaa can malaa'imihaa ay maa laa yajuuzu ficluhaa waxa yani in la sameeyo aysan banaanayn oo min alakhlaaqi akhlaaqda xunxun oo in la sameeyo ay banaanayna waa idinka nahayinaya wawallaahi baan ku dhaartay maa samicnaa maana maqal minhu xaggiisa ilaa xusnan intuu hadda no- nala hadlayey wax wanaaga waxaanayn kamaan maqal faajiibuu ajiiba daaciya alhudaa hanuunka daacigiisa ajiiba tafuuzuu waad liibaanaysaan bikhayri dunya waalaakhira adduun iyo aakhara liibaantoodii baad helaysaan famaa labisuu maysa nagaanin an aslamuu qoomkiisa inay islaameen wa aslama macahum alfata aa, dee wiilkiina wuu islaamay asagaaba yani raggii ku booriyey inay islaamaan dadkii uma wafada kibaarulqowmi qoomkiisii yani raggoodii odayaasha ahaa ee waaweynaa yaa wafdi ugu baxay marka cala rasuuli salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hayra ana alaxnaf lam yafid macahum asagu muusan raacin waa li- yani lixadaasati sini da'diisaa yaraydo asaga waa lasaga tegey faxurim waa laga hoojiyey oo uu ka qaday oo min sharafi suxbati saxaabinimada sharafteedii buu ka qaday wey walaakinahu lam yuxram lagama hoojinin min rida rasuuli rasuulka ridihiisa alkariimi wanaagsanaa sala allahu calayhi wasalam canhu uu ka raali noqdo iyo wa ducaa'ihi lahu rasuulka oomuuna tegin oo saxaabi muusan noqonin laakiin ducadii nabiga iyo ridihii nabigu helay isagoon arag nabiga xadada alaxnaf baa sheekeeyey qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti ana anigu aduufu aan dawaafayo bilbeyti alcatiiq kacbada aan dawaafayo fii zamani cumar bin khadaab sida cumar markuu amiirka ahaa radia allahu canhu id laqiyanii waxaa ila kulmay rajulu nin acrifu aan aqaano fa akhada biyadii gacantuu ii qabtay wa qaala wuxuu yidhi alaa ubashiruka makuu bishaareeya qultu waxaan yidhi bala haa ii bishaare qaala wuxuu yidhi amaa tadkuru ma xusuusan tahay yowma maalin bacasanii rasuulullahi uu isoo diray salawaatullahi wasalaamu caleyh ilaa qowmika uu iisoo diray liadcuuhum inaan ugu yeeray ila alislaami oo fajacaltu aan guda gelay adcuuhum inaan islaamnimada ugu yeerayo wa ucridu calayhim aan u bandhigayo addukuula inay galaan oo fii diin illahi ilahay diintiisa oo faqulta aa tiri anta adigu yowmaidin maalinkaa maa qulta waxaa tiri markaan qoladii islaamnimadii iyo diinta u bandhigay oo ku booriyay oo ay aamuseen adiga aad hadashay ma garanaysaa qultu waxaan idhi wuhi balaa haa waan garanaya qaala wuxuu yidhi fa innii anigu rajactu waan soo laabtay ila nebiy baan usoo laabtay calayhi salaatu wasalaam nabigaan usoo laabtay markaad islaamnimadii qaadateen ee dee adigaa sabab ugu ahaaye aad ku amartay ee ay qaa- aad qaadateen islaamnimadii ayaan nabiga usoo laabtay wa akhbartuhu nabiga waxaan u sheegay bimaqaalatika oraahdaadii baan u sheegay war ninkaan waa nin khayrin kugu yeeraya makaarim akhlaaq bin kugu yeeraya war ajiiba adduun iyo aakharaba aad ku liibaantiin hadalkaagii baan nabiga u sheegay faqaala wuxuu yidhi bu nabigu wuxuu yidhi buu yidhi allaahuma kfir lilaxnaf ilaahay ow axnaf u dembi dhaaf axnaf bin qays ilaah u dembi dhaaf fakaana alaxnafu wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdo maa min shayin shay ma jiro oo min camali camalkayga ka mid a arja looga rajo badan yahay lii aniga yowma alqiyaamati min dacwati rasuuli calayhi salaatu wasalaam waxa keliya oon isku hadlaynaya qiyaamaha inaan ku badbaado waa ducada nabiga calayhi salaatu wasalaam walamaa laxiqa rasuulu rasuulku markuu haleeya alkariimu sal allahu alay wasalam birafiiq ilacla waa markuu dhintay oo wadalaca uu soo baxay musaylimat lkadaab kii beenaalaha ee nabinimada sheeganayay reer bani xaniifaha cala naasi markuu yani dadkii uu kusoo baxay biifkihi beentiisii oo wartada can ilislaami islaamkii uu ka ridoobay bisababihi yani islaamnimadii uu ka ridoobay bisababihi asaga sababtiisa marirtad dad badan baa asaga raacay oo sababtiisa islaamnimada uga baxay mallaa ilayhi axnaf binu qays axnaf binu qays baa wuxuu yidhi waxaan aadu yidhi musaylimat lkadaab maca camihi adeerkay baa ila socday buu yidhi almutashamis baa la odhan yahay almutashamis adeerkay mutashamis iyo aniga israacnay buu yidhi liyalqaahu inay la kulmaano oo wayasmaca minhu bal ninkaan nabidnimada sheeganaya waa soo baxay leh oo talkood ka soo dhex baxay inay dhegeystaan bidhan wa kaana alaxnafu wuxuu ahaa yowmaidin maalinkaas fii buwaakiini shabaabihi dhallinyaronimada awalkeedu ku sugnaa falamaa kharaja markay ka soo baxeen min cindihi hadalkiisin bay dhegeysteen oo dhegeysteen oo kaasay ka soo baxeen qaala almutashamisu baa wuxuu yidhi liibni akhiihi wiilku walaalka u ahaa ee axnaf wuxuu ku yidhi kayfa ra'ayta rajula ya axnaf axnafow balinka haddaan la fadhiisana warkiisa aan soo dhegeysanay muxuu ku leeyahay bal ka waran faqaala wuxuu yidhi axnaf ra'aytuu waan arkaayo buuhi mubdilan isagoo mubdil oo baatil uu sheegayo yaftari lkadiba been buu iska abuuranayaa cala allaahi iyo wanaasi wey ilaahay buu ku been abuuranaya dad kale been buu u sheegaya faqaala low camuu baa wuxuu yidhi mumaasixan isagoo la kaftamay adeerkii baa wuxuu yidhi alaa takshaa miyaadan ka cabsanayna calaa nafsika in akhbartahu inaan u warramo bitakdiibika iyah warsoo kama yaabaysa inaan u sheega ninka u ku dilo aniga hadda kudhegay kumaqlaaye soo kama cabsanaysa wuu ku kaftaminaya marka asaguna wuu ku kaftaminaya faqaala laxnafu wuxuu yidhi cinda daalika wuxuu yidhi haddaad ii sheegtood haddaad tidhaahdo oo yacni ninkaan wuu ku beeninayo oo waxbuu kaa sheegay haddaad tidhaahdood yani igu igu dacweyso cinda daalika uxaalifuka cindahu agtiisaan kugu dhaarinayaae fahal taxlifu ma dhaarani annaka adigu lam tukadibhu yani kamaa yani kadabtu waay a hadhow haddaad warkaa u sheegto markii hortiisa laysoo istaajiyo agtiisaan kugu dhaariyo ninkaan ha dhaartaan leehaye maxaad ku dhaarani inaad asaga adigana in asaga inuuna ku beenino asaga naftiisa uuna ku raacsanayn yani uu ku beeniyey in kalaa kugu dhaarinayaaye annaka lam tukadibhu inaada beeninin kamaa kadabtu saan aniga u beeniyey ha saasaan kugu dhaarinayaaye ma ma ma ma ku dhaarin doonta hadhow oo wallaahi inaana ku beeninin miyaa adihi ma ku dhaaran kartaa watalaaxaka alfataa wa camuhu wiilkii iyo adeerkii baa qoslay waay way qosqoslay awlamaad bay uga jeedeen ay waa beenaale beenaale agtiisi ma ku dhaaran le ay marxaba haddaad igu dacwaysa anna agtiisa baan kugu dhaarin inuusa asagu ku beeninin oo ku raacsan yahay ha dhaartaan dhihi ma agtiisaa ku dhaaran kartaa hadda inaan waan ku rumeeyey baad ku dhaaran kartaa ay markaasay qosqosleen labadoodiba ay marxaba wasabataa calaa islaamihimaa islaamnimadoodii bay ku sugnaadeen waxay dheg yani dheg oo jalo qomaysiinin kan yani musaylimatulkadaab iyo beentiisi waay walaa qaraabata wax lala yaabo maaha idaa akhadaka alcajabu yaab hadduu kula tago aada yaabto weeye oo yani wastabadad bika dahshatu wareerkii uu yani kula tago min haadihi lmawaaqifi waay ninkaan mawaaqiftiisa waay alxaasimati ee yani go-aan kale alxaasimati oo goynaysa allatii yaqifuha yani alaxnafu fii cadaa'imi lumuur umuurta waaweyn markay imaadaan wa cala araqmi min xadaasati sidii asagoo da-diisuna yar tahay laakin cajabaka yaabkaaga sayanqadii laakin cajabaka yaabkaagu sayanqadii wuu gu'i doonaa wadahshataka wareerkaaguna satazuulu way zuuli doontaa idaa carabta markaad ogaato ana fataan yani banii tamiimin ana fataa banii tamiim wiilka reer bani tamiim wiilkaa dhalinyarada reer bani tamiim kaana inuu yahay naadiratan waxyaa naadir ah oo min nawaadiri dahri zamanka cajaa'ibtiisa awa fii xiddati alkhaadiri yacni qalbigiisa suu u daran yahay wa tawaqudi dakaa'i fahmadiisa yani iyo garashadiisu say u badantay iyo wasidqi nadrati yani aragtidiisa say u run u tahay iyo wasafaa'i lfidrati wey diintiisu say saxiixa u tahay wa annahu kaana wuxuu ahaa mundu nucuumati adfaarihi yani yaraantiisii laga soo bilaabo yujaalisu mid yani mid fadhiisto oo yani la fadhiisto mashyakata qowmihi odayaasha unbuu la fadhiisan jiray asaga markuu yaraaba yaraantiisa laga soo bilaabo talkiis odayaashooda ragga waaweyn ee ehlo caqliga ee xigmada leh kuwa unbuu la fadhiisanaya wayakshaa wuxuu daboolayaa andiyatahum yacni makaano fadhigood andiyada waa majaalista meesha odayaashu fariistaan baa la yidhi andiyada falyadcu naadiya baa ilahay leeyay naadiga waxaa la yidhahda meesha dadku tolku fariistaan ee yani ay ku shiraan waay ya wayashhadu wuxuu yani xaadirayay oo goobjoog ka ahaa mu'tamaraatihim wax kasta oo yani arrimo kasta oo la qabto iyo arrimo ka- yani xaajo kasta oo la galo goobjoog buu ka anjeda wayatatalamada yani wayatatalamada wuxuu talmiid u noqday calaa aydii xukamaa'ihim tolkiisa kuwooda aqoonta leh ayuu talmiid u noqday wax ka qaadanayay iyo wa culamaa'ihim kuwooda dul- dul- dulqaadka badan xadatha can nafsii buu ka sheekeeyey qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayd nakhtalifu yani kuwo ku noqnoqdo ilaa majaalisi qays binu s- yani caasim weeye almin alminqariyu yani qays binu caasim alminqari ninkan la yidhahdo majliskiisaan tegi jirnay markasta linatacallama minhu lxilma dulqaadka inaan ka barano nin aad dulqaadka lagu yaqaanu ahaa ninkaa la yidhaha qays binu caasim waaye kamaa nakhtalifu ilaa majaalisi lculamaai linatalaqaa minhum lcilma sidaan culimmada kale oo aqoonta lagu sheegay majaalistoodaan tegaynaa si aan cilmiga uga qaadan ninkaan qays binu caasim la yidhaha majliskiisa wax kale uma tegeyno inaan dul yidhi wama aladii balaqa min xilmihi dulqaadkiisii waxyaalihii ugu darnaa ay la yaabteen maxaa ka mid ah ninkan nin dulqaad badan baa lagu sheegaaye wixii kuula caji badnaa ood ku aragto maxaa ka mid ah kuula caji badnaa faqaala wuxuu yidhi ji'tu waan u tegey buuri maratan mar fa ra'aytu waan arkay qaacidan asagoo fadhiyo bifinaa'i beyti gurigiisa banaankiisuu iska fadhiya ay muxtabiyan wuxuu sidaas yani ugu garwaaxaystay oo jilbaha ku xirtiisa yani xarigeedii ayuu sidaa ugu xirtay yani jilbaha saa u gashaday oo jilbaha ku garwaaxaysaday wey yuxadisu qowmuhu qowmkiisii buu u- u sheekaynaya fasallamtu waan salaamay assalaamu calaykum aan idhahoo wajalasu waa iska fadhiisay majliskii baan dhinac ka galay wamaa huwa ilaa qaliil wax yar maana fadhiinin buu yidhi xataa samicnaa ilaa aan maqalnay lajatan yani yani daryaan iyo yani gurdan iyo qaylo baa soo yeeraysa halkan fanadarnaa waan fiirinay faidaa bihi waxaaba loola yihin waxaa loo soo wadaa yani qays bin caasim baa loo soo wadaa faidaa bihi qad utiya lahu waxaa loo keenay bishaabin maktuuf wiil dhallinyaro ahoo sidaa garbaha garbaduub loo soo xidhay oo wiil dhallinyarahooda garba tuubay wa aakhara maktuul iyo mid kaloo yani meyd ahoo la wado meydna waa la wadaa mid yani garbaduub u xidhanna waa la wadaa wa qiila lahu waxaa loo yidhi haadaa ibnu akhiika ninkan yani garbaduubka u xidhan walaalkaa wiilkiisii wey waa wiilka adeerkaad u hayd qad qatala wuxuu dilay ibnaka wiilkaagii fulaan hebel ah kan meydkaana waa wiilka adiga aad dhashay yaa dilay kii adeerka aad u hayd walaalkaa u dhalibay waakan waan soo qabanay meydkiina waaka fa wallaahi baan ku dhaartaye maa xalla xubwatahu buu yidhi garwaaxeysigiisi muusa furin walaa qadaca kalaamahu sheekadii qisadii waayeyna muuna goynin bu wiilkiisioo meyda inta lasoo dhigay walaalkiis baa yani wiilku u dhalo adeerku abaa dilay baa laleeyahay iska dhiga buy halkan dhiga ukaadiya marka wuxuu iska watay buuri sheekadiis ay hataa iskamuu furin buuri gawaaxeysigu furin nin naxay oo booday oo orday maaha wuu iska fadhiyaa buy sheekadii buu iska wataa uma marka xoogaa istafata wuxuu milicsaday ilaa ibni akhiihi wiilkii gardabuubka loo soo xidhay adeerka u ahaa walaalkii u dhalay buu sidaa u fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi yabna akhii walaalkay wiilkiisiiow adeerow qatalta ibna camika ma adeerkaa wiilkiisii baa dishay adeerkaa wiilkiisi miyaa dishay oo faqadacta maad goysay raximaka ma qaraabadaadii baad biyadika gacantaada ku goysay walaalka adeerkaa wiilkiisii intaad dishay miyaad qaraabadaadii gacantaada ku goysay wa ramayta nafsaka naftaadii ma waxaad ku gantay bisahmika masiibadaadii adaa isku ganay miyaa intaad qaadatay gamuunkaagii aad qaadatay miyaad isku dhufatay uma qaala wuxuu u yidhi libnin wiil oo lahu asagusan aakhara mid kaloo asagu uu dhalay inta taagan bu wuxuu yidhi qum yaa bunay wiilkaygiiw istaag fa xulla fur oo kitaafa ibna camika adeerkaa wiilkiisa xarigga ka fur wiil kaloo asagu dhalay laal istaagoo adeerkaa wiilkiisa xarigga ka fur wa waari akhaaka walaalkaana or soo as duug buu yidhi walaalkaana walaalkaana duug ay uma suq ilaa ummihi sidaa markaad yeesho adeerkaa wiilkiisa sii daa xarigga ka fur meydkaa walaalkaana qaad oo soo duug uma suq ilaa ummihi yacni walaalkaa hooyadii wiilkaan walaalka ahe la dilay hooyadiis waxaad u geysaa miata naaqatin boqol halaadiyatan oo- boqol halaad geelana ka soo kaxayso u gee wiilka hooyadii ay diyata imnihaa weeye wiilkeeda diyadiisi weeye fa inahaa qariibatun waa wax qariib oo hore aan u dhicin nin wadaadkii adeerkii wiilkiisii dilay oo wiilkii keliya la dhashayba weeye id waa wax qariib eh wax lala yaabo wey ha boqol geela intaad geela ka kaxayso wiilka hooyadii u gee wiilkana duub ay walaalkaana siida xarga ka siida dulqaadkiisa halkaasuu gaaray buy dulqaadkiisii marka hadda wixii dhici lahaa wixii ilaahay qadaray xaggiisa ka dhici lahaa waaba dhacayaan soo ma adiga unbaa laga raba marka inaad ta- kaadsiinayso wixii markaa uun meeshii wadadii ku habboonee lagu tilaabo qaadi lahaa si degan uun u qaad laakiin kolleyba wixii dhici lahaa waa dhaca haddaad iswaasho iyo haddaad mooddo iyo wax soo noqonayaa ma jiraan khalaas madaxa walaqad utiixa waxaa loo suurtageliyey u suurtagashay fursad loo siiyey lilaxnaf binu qays an yatalamada an yatatalamada inuu talmiid noqdo calaa aydii jillati saxaaba alkiraam raggii saxaabtaha ee waaweynaa asxa- saxaabatu rasuulillahi waaweynaa inuu yacni talmiid u noqdo waa gacantooda wafi waxaa u horeeyey hogaaminayey madaxooda waxaa ahaa alfaaruuq ridwaanullaahi caleyh cumar fa- cumar faaruuq baa ka mid ah cumar binu khadaab fashahida majaalisahu sayd cumar majaalistiisii buu xaadirayay wa samica mawaacidahu wacdigiisii buu dhegaysanaya wa wacaa aqdiyatahu xukunkii uu sayd cumar dadka ku kala xukumayey iyo wa axkaamahu axkaamtiisii buu weelayey oo xifdiyey fa kaana wuxuu ahaaday min almaci talaamiid talaamiidda cumar bin khadaab uu leeyahay ninka ugu cajab badan buu ahaa aladiina anjadhum ay yani anjabathum ay wanaajiso soo saartay almadrasatu alcumariya madrasada cumar bin khadaab ragga ay soo saartay ay wanaajisay ayuu ka mid ahaa waay ko wa acmaqihim buu ahaa midka ugu xeel dheer ta'asuran bimucallimihaa mucallimka madrasada mucallimkeedii alcabqariyi ee yani ka camilka ahaa ta'asur lagu ta'asuro waay aad buu sayd cumar ugu dayday ahnaf bin qays waay alfadi ee fadiga ah waay mucallimkaa fadiga oo aan la helayna waa cumar bin khadaab oo kale mucallimkaasoo kale miyaa leelide mar dambe aye gabaashiin lama helaya macalin asaga la mid eh macalimka asaga ahaa buu ku ta'asuray cilmigana aada uga qaatay way walaqad qiila lahu waxaa loo yidhi daata maratin bima uutiita maa uutiita min alwaqaari waalxikma warniyo maxaad ku heshay baa waxaa lagu siiyey ee deganaanta iyo xikmadda ah aqoontan zaa'idka ah iyo xikmaddan iyo deganaantan maxaad ku heshay faqaala wuxuu yidhi bikalimaatin kelimooyin samictuhunna aan ka maqlay min cumar bin khadaab xaysu qaal asagoo leh man masaxa ninkii kaftanka badiyo ustukifa bihi waa la fududaystaa kaftankaagu hadduu badan yahay waa hebel inaga daaya baa lagu dhihi nin kaftan ka badan dadka agtooda xoogaa oo qiimaha iyo heybadaadi baa dhacaysa haddaa kaftan badan tahay oo dadka ka qoslisa markas ay marxaban man mazaxa ustukifa bihi ninkii kaftamo waa la fududaystaa waman aktara min shayin shay ninkii badiyo curifa bihi waa lagu aqoonsanaya shay ninkii badiyo hebel waxaas wa- waa lagu yaqaanaaba asagaa le baa leeyahy waa lagu yaqaanaa waman kasura kalaamuhu hadalkiisu ninkuu bato kasura saqaduhu dembigiisa unbaa badani hadal fara badan dee dembi unbaa ku jiro dembigiisa unbaa badan waman kasura saqadu yani dembigiisu ninkuu batana qalla xayaau xishoodkiisaa yaraan waman qalla xayaau xishoodkiisu ninkuu yaraadana qalla waracu waraciisa iyo xalaal meridkiisaa yaraano xaaraanta ka xishoon maayo wuu iska samayn waman qalla waracuhu xalaal meridkiisu ninkuu yaraadana maata qalbu qalbigiisu waaba dhimanaya ay waqad tasanama alaxnaf axnaf ninka la yidhaahdo ayahay madax buu noqday tasanama axnaf binu qays qowmow qoomkiisii buu sayid u noqday cala araqmi min annahu lam yakun min aclaahum xasaba asaga oon ahayn xagga nasabka qoomkii tolkiisa markii la fiiriyo qay- yacni qoladiisa midka ugu nasab wanaagsan asagoon ahayn yo haddana wuxuu u noqday sayid buu u noqday wa ajalihim yacni umman iyo um- aban aabba iyo hooye haddii la yidhaha asagoon ugu aabba fiicnayn ugu fiicnayn ayuu haddana sayid u noqday walakam sa'alahu asaa'iluun walakam sa'alahu intay su-aaleen badana asaa'iluun ku wax weydiiyey can sirri dalik madaxnimadan maxaad ku gaartanayo faqaala lahu axadun baa wuxuu yidhi man il- yacni man iladii yusawiduhu qowmuhu ya abalbaxri man waa kuma aladii kee yusawiduhu qowm- qowmuhu tolkiisu ninka yani madax ay ka dhigayaan waa kee ya aba ababaxrin madaxnimada maxaa lagu helaa see qo- tolkaa inay madax kaa dhigaan haddii aad rabto maxaa la noqdaa fa qaala wuxuu yidhi man kaana fiihi ninka adaa arbacu khisaalin afar arrimood ninkii laga helo saada qowmu qoomkiisa sayid buu u noqoni kayra mudaaficin asagoo wax ka hor imaanayo ku riixayo ku garbinayo uusan jirin dadkoo dhan raalli bay ka yihiin adiga wey ayra mudaaficin faqiila lahu waxaa loo yidhi wamaa haadihi lkhisaal maxay yihiin afartaas faqaala wuxuu yidhi man kaana lahu diinun yaxjuzu diin oo xumaanta ka celinayo ka teedayo man kaana ninku usugan lahu asiga diinun diin diinkoo yaxjuzuhu can ilxaaraam iyo xumaanta ka celinayo iyo waxasabun yani nasab yasuuluhu ilaalinayo iyo wacaqlun caqli yurshiduhu hanuuninayo iyo waxayaa-un xishood yamnacuhu reebayo waxa xun ka reebayo afartaasi fa ninkii yeesho qoomkiisu sayid bay ka dhiganaya cid kula qabsanaysana ma jirto walaxnaf bacda dalika axadu culamaai alcarabi buu ahaa carab culammadoodii midka axadu culamaai alcarab dhe carab yacni dadkoodii dulqaadka badnaa ee dulqaadka lagu yaqaanay buu ahaa ya fii xilmi axnafa fii dakaa'i iyaasin waan kusoo marnay waay ay iqdaamu camrin yani yani yani iqdaamu camrin ay yajudu xaatamin fii xilmi axnafa fii dakaa'i iyaasin ninkii isku darsaday marxaban o marka axnaf waxaa lagu yaqaanay xagga dulqaadka waay kaana wuxuu ahaa axnaf bacda dalika axadu xulamaai alcarab carab yani kuwoodii dulqaadka badnaa wey dulqaadka markii la sheegayo axad yani lasoo qaadanaya axnaf aladiina duriba yani lagu yani la yeelo oo bixilmihim dulqaadkooda almathalu dulqaadkooda ragga lagu mahmaahu ah waqad balaqa min xilmihi wuxuu gaaray ana camar bin lahtab ninka la yidhaahdo aqraa wuxuu ku diray rajulo nin buu ku diray ninkaasoo yani bisabihi caydiisa saban yani muqdican cay xun inuu caayo yusiiru yani kicinayo oo alxafaaida wa cay xun oo aad yani qofku unba la adkaysan karin nin buu ku diro wuxuu yidhi cay buu yidhi aada u cay laakina alaxnafa dalla wuxuu ahaaday saamitan mid iska aamusan mudriqan oo madax harsaa u raaricinay falamaa ra'a rajulu ninku markuu arkay annahu asagu laa yujiibu ninkii baa intuu kor istaagay buu si u caayay u caayay wa wax ka xun buu leeyahy kan waa iska shib axnafna uu iska aamusanyay ninkii waxaaya markuu arkay anahu laa yujiibu inuusan u jawaabaynin walaa yabowna umaba abayeelayn wuxuu doona hadha uma abayeelayn akhada ibhaamuhu ay fii famihi markaasuu ninkii waxaaya mas-uulkiisa afka gashaday wajacala wuxuu guda gelay yacudu inuu qaninayo wayaquulu uu leeyahay wayaquulu uu leeyahay waa saw-ataa alla ceebtaydiye wallaahi maa manacahu min jawaabii ilaa hawaanii caleyh ninkaa wuxuu iigu jawaabi lahay agtiisa waxba kamay wuxuu leeyahay waxaan sharaftaadao maha inaad la hadasho saasuu leeyahay ogow tolla-aye isagii baa farta qaninay waa ninkii maanta dhacaysama ogow maxaa yili ninka xun waxaa layidhi hadduu yani xumaan hadduu kuu jawaabo wuxuu jecelyahay mogta asaga inuu kula mid noqde wuxuu jecelyahay waxaa lagu dhibaa baa layidhi aamuskaa lagu dhibaa qof hadduu kucaayo kucaayo kuu jawaabi waayo xiqdi unbuu lasii gubani un uu gubani wuxuu leeyahay waba kuyasaya ogow wuxuu kugu jawaabi lahay waba kuyasaya ogow marka kii unbaaba fartii suulkiisa qanin markaasuu wuxuu leeyahay ogow agtiisa waxba kama iyo wuxuu igu jawaabi layahay watafaqa yani anahu kaana yani an kaana alaxnafu yamshi fii xawaashi lbasra watafaqa waxaa yani waafaqday buu dhacday buu leeyahay an kaana alaxnaf inuu ahaa yamshi mid soconayo fii xawaashi lbasra magaalada basra xaafadeedu ku soconayay khaaliyan isagoo keligii a binafsihi fatacarada lahu rajulun nin baa yani dhexda oga soo dhacay jacala wuxuu guda galay markii yashtumu inuu caayayo wayaciibu uu ceebaynayo wayusbicu uu maqashiinayo qawaarida alkalaami hadal un xunxuno aad u aad adag u caayaya marka cayn buu la dabagalay waa labadooda keliya wa huwa saakitun maalin ninka uu iska socdaa fii dariiqi waddadu iska haya washib falamaa iqtarabaa min annaasi intaa cay buu ku wadaa markay dadkii u dhawaadeen meel dad ley markay kusoo baxeen dadkii markay u dhawaadeen iltafata ila rajuli ninkii buu soo fidiyey waqaala wuxuu yidhi yabna akhi walaalkay wiilkiisiiow in kaana qad baqiya min kalaamika fadla haddii wax kuu hareen caydi faqulhaa alaana hadda dheh faina qowmi idaa samicuu maa taquulu asaabaka minhum ada war intaana dadka gaarin hadalkii cayda aad dhihi hadda dheh u tagno ay warkaaga maqlaan inay ku dhibku gaarsiiyaan baan ka yaabay intaana u tegi waxaaga dhamayso cayda wad ahi hadday wax kuu hareen hadday wax kuu hareen oo isii caybuuba leey igu sii cajiib waay marxaban dulqaadkii wakaawan wa kaana alaxnaf wuxuu ahaa fawqa dalika kullih cabaadan buu ahaa nin cibaado badan sawaaman buu ahaa nin maalinkii soom soom badan qawaaman habeenkii oo dhan taagan zaahidan buu ahaa nin isaga tegay bimaa fii aydi naas dadkii waxay gacanta ku hayaan wa kaana wuxuu ahaa idaa janna calayhi leyl habeenku markuu madoobaado asraja misbaaxahu faynuustiisuu daaranaya wa wadacahu qariiban minhu meel u dhow agtiisuu dhigi wawaqafa fii mixraabihi yusalli markaasuu mixraabkiisa gelaya isagoo tukanaya wa huwa yatamalmalu tamalmula saqiim oo kale tamalmula saqiim nin mariid oo xanuunsan sidiisoo kale yani la ooyaya caawo dhan uu taahaya wa wayabkii wuu yani wuu ooyayaa bukaaa yani saakili waay bukaaa saakili mid gablan ahoo halkii wiilkeeda lahayd laga qaatay ooyinteedoo kale u ooyaya ishfaaqano min cadaab illahi ilahay cadaabkiisau ka cabsanaya ilahay cadaabkiisa cabsiyeedu la ooyaya iyo wakhashyatan min qadadihi ilahay caradiis wa kaana wuxuu ahaa kulamaa istashcara mar alla markuu dareemo ou garto demban dembi oo min dunuubihi ow laaxa lahu ay usoo baxdo uu arko ceebun ceeb oo min cuyuubihi ka mida qaraba isbicahu fartiisu wuxuu dhaweynaya min albisbaaxi faynus markuu xusuusta dembi uu horay u sameeyey ama ceeb isagu uu leeya uu arko faynuustu farta sidaa ugu dhaweyna fartasaa u saaraya wa qaala wuxuu leeyahay xasi yaa axnaf kulaylka kulaylka daro daro u adkayso xasi yaa axnaf adkayso maa xamalaka maxaa kugu xambaare calaa maa facalta waxaa samaysay kada yowma kada faynuusto kulul dacawdha si dhaladeediio kulbintu fartasaa u saaro wuu gubanayaa moorta markaasuu leeyahy axnaf adkayso dembiga maxaa kugu watay maxaa kugu watay dembiga ay wayxaka yaa axnaf inaka adigu idaa kunta wayxaka hoogaade ya axnafu idaa kunta laa tudiiqu alyawma lahabal misbaaxi maanta haddaad kulaylka faynuusta kari la'dahay oo faynuusta saa farta usaartay waad kala bodi soo ma waad gubani haddaad faynuusta farteeda yani kulaylkeeda saa u kari la'dahay oo walaa tasbiru aadan ku sabrayna calaa xarri kulaylkiisa fakayfa tudiiqu seed u kadaysaa yani qadan berri lahaba jahanama oo tasbiru calaa adaahu xanuunkeeda aada ugu sabraysaa wuxuu leeyahy bal horta cadaabka kuleylkiisa dembiga maxaa kuu geeyey dhedhamiba markaasuu fartiisa gubaya faynuusti wuu ku dhejinaya wuu isku markaysanaya wuu gubaya markaasuu wuxuu leeyahay allaahuma in takfir lii allaahuma allahayow in takfir lii haddaad ii dembi dhaafto fa anta ahlun lidaaka dembi dhaafka ilaahu ehel baad u tahay awel boo iska dhaafi jirtay dadka ehel baad u tahay wain tucadibnii haddaad i cadaabto naarta igu tuurtana ana ahlu lidalika ehel baanu ahay de anaa kasbaday dembigeeda anaa la saasuu leeyay radia allahu can axnaf binu qays axnaf binu qays allah ka raadi noqda waardaa faqad kaana wuxuu ahaa raa'icatan buu ahaa wax cajiib aho min rawaa'ici zamani zamanka cajaa'ibtiisa ka mid a wa darban buu ahaa miihaal iyo mahmah buu ahaa fariidan oo cajiiba oo min annaasi dadka ka mid a radia allahu canhu waardaa allah subana wataala calaa yaday ilfaaruq axnaf binu qays ninka la yidhaahdo oo tilmiid u noqonayo cumar alfaaruuq cumar bin khadaab ina hada algulaama wallahi huwa sayid wainahu sayidu ahli lbasra qaalahu cumar bin khadaab ina hada algulaama wiilkan wallaahi baan ku dhaartay huwa sayidu waaye wainahu asagu sayidu ahli lbasra ahlu basre sayidkeedii waa ninka ugu fadli badnaa waay naxnu anagu allaana hadda fii awaa'ili khilaafati alfaaruuq waxaanu ku sugan nahay buu leeyahay sheekhu khilaafadii faaruuq awalkeeda ayaanu ku sugannahay nadara allahu wajha wa haa hum ulaa haa baraarigu hum kuwan ulaa'i kuwan alanjaadu alanjaadu weeye raggii geesiyaasha ahaa weeye alamjaadu oo yacni deeqda badnaa ee wanaagsanaa rahdu laxnaf ibnu qays axnaf binu qays yani qoladiisii ahaa min bani tamiimin reer bani tamiima yamtaduuna waxay yani ay yani saaran yihiin oy gaadiidsadeen sahawaati alkhuyuuli fardaha yani dhabarkooda ayay saaran yihiin fardihii assaafinaati saddex kujoogga awa fardihii bay saaran yihiin fardahoodii ay dagaalka ku gelayeen waay sahawaatul yacni khuyuul ayay ku sugan yihiin yani fardahaasoo khuyuushaasoo asaafinaat asaafinaat saddex kujooga oo fardaha markay taagan yihiin saddex lugood bay ku istaagaan midna way laa- saasay u laabaan ay ويتلق... يتقلدون وحي قربة بسجن السيوف سافيه سافيه الرقاقة إلا أفيي المرهفات إلا الجلعية واي. سافه يعني سفيه عن لو أفيي ويعني برتو مركي يعني برتو بآت أولا سنتهاي أيا مركي لا أفيي هدنا الجلع سنتهاي ومركا سيساء الله ميسا وسافه أدو أفضلنا وأقوينيس سف- يعني سافه أنا قربه جسدين ويقرب كوتا wayarxaluuna way ka guureen can manaasilihim guryahoodii bay ka guureen fi laxsaa'i meesha axsan la yidhaahdo iyo wanajdi najdi bay isaga guureen muyamini- muyamimiina ayagoo uu qasdayo wujuuhahum wejigooda u jiheeyey shadra albasra basra jihadeeda u dhaqaaqeen yuriiduuna waxay doonayaan reer bani tamiim nimanka la yidhaahdo waa rahdu yacni axnaf binu qays qoladiisi weeye alindimaama inay u dumaan ilaa jumuuci lmuslimiin muslimiinta jumuucdoodii bay rabaan in ciidamada muslimiinta ay rabaan inay u dumaan ay ku darmadaan almuxtashidiina yacni ku aruuray oo ku kulmay hunaaka halkaas basre isugu tageen taxta qiyaadati cudbat- cutbata ibnu khaswaan waxaa hogaaminaya markaas oo ciidamaha amiirka ah basre joogo cutba ibnu khaswaan ninka la yidhahdo maxay halkaa ugu aruurayeen ciidamaha muslimiinta liqitaali lfurs furs baa rabaa in lala dagaalamo jihaadan fii sabiili illah wa dalaban dalab oo limaa cinda allahi ilaahay agtiisa wixii ahaaday oo min xusni hawaab hawaabka wanaagsan oo wa kaana macahum nimanka reer bani tamiima macooda waxaa ahaaday fataahum wiilkoodii dhallinyarada ahaa alaxnaf ibnu qays axnaf ibnu qays la ohan jiray wa fii daati yowmin maalin maalmaha ka mid a ayuu talaqaa la kulmay cutbatu cutbo ibnu khazawaan kitaaban kitaab buu kala kulmay min amiiri lmu'miniina cumar ibnu khadaab waay kitaabkooda amiruhu uu ku amreeyey fiihi fiigiisa bian yursila inuu soo diro cutbe ilayhi yani ilaa amiiri lmu'miniin casharatan toban inuu soo diro oo min sulaxaa'i caskarihi askartiisa ragga ugu wanaagsanoo warqadiisii cumar soo dirayo isagoo la hadlaya cumar siinaya cutbe ibnu khadwaan toban nin oo yani ragga askartooda ugu wanaagsana soo dir buu yidhi wa axsanihim balaa'an ragga yani geesinimada iyo khibrada dagaalka ay leeyihiin ugu daran axsanihim kuwa ugu wanaagsan balaa'an xagga khibrada fii qitaali ii soo dir buu yidhi tobanka muxuu doonayaa markaas yidhi cumar liyaqifa inuu ogaado minhum xaggooda inuu ka ogaado calaa axwaali iljeish ciidanka axwaashiisuu rabaa inuu ka qaato waliyatamallaa inuu yacni ka buuxsamuu rabaa si fiican ooga dhergo mimaa cindahum agtooda wixii ahaaday oo min ra'yin ra'ya iyo wamashhuuratin shawra waay wuxuu rabaa inuu dagaalka iyo arrintaa ciidanka kala shawro oo uu kala tashado waay fasadaca cutbatu cutbo wuxuu ajiibay fasadaca cutbatu cutbo wuxuu ajiibay bilamri amarkii amiir rijaalu lwafdi wafdiga yacni raggiisii bayna yaday amiiri lmu'miniin bay soo istaageen madiina yimaadeeno markaasay amiirulmu'miniin yacni u yimaadeen oo soo hor fadhiisteen faraxaba bihim wuu soo dhoweeyey wa adnaa majaalisahum buu dhoweeyey si fiican buu u ikraamay meel wanaagsan buu geliyey u fadhiisiiyey uma sa'alahum wuu weydiiyey can xawaa'ijihim danahooda iyo wa xawaaiji wa xawaa'iji caamati nnaas nin la arkaba yacni adiga bal danahaaga iyo xaajaadkaaga khaaska wixii ku dhibayo iyo danaha caamkeeda dadku leeyihiin yuriyi nin walba ka- bal ka waran fanahaduhu way kaceen ilayhi xaggiisa tibaacan xaalayin kuwa israac raacayo wa qaaluu waxay yidhaahdeen amaa caamatu nnaasi dadka dhammaanta caamkoodu fa anta weliyuhum adigaa weli u ah ilaahay weli kaaga dhigay wa saaxibu shu-uunihim axwaashooda ninka uu saaxiibka ka fikiraya adiga weeye wa amaa naxnu annagu fanatakalamu waan ka hadlaynaa can khaasati anfusinaa baan ka hadlaynaa saasay yidhi ciidamada wafdiga isku raacraaceen waay nin walba wuxuu yidhi bal dantaanada khaaska umaa sheegayna waxaa yeele danaha caamka ah adigaaba ka ra- ka warramo oo yacni weli waa sidan waro uma dalaba wuu dalbay kullun kulla arkoo minhum raggii tobanka ah ka mida xaajatahu dantiisii allatii ta yacni waayahay tacniihi asaga uu u qasdaayo waay dantii asaga muhimadda u lahayd tii unbuu ka hadlay oo gaarkaydu wa kaana alaxnaf ibnu qays wuxuu ahaa aakhira rijaali lwafdi ay wafdigaa raggiisa midka ugu dambeeya kalaaman xagga hadalka nin hadla asagaa ugu dambeeyey sagaalkii kalaa ka hormaro oo ka horsii hadlay liannahu asagu kaana asqarahum buu ahaa sinan wuu ugu da'yaraa marka mar hadduu ugu da'yaraa yani ugu yani waa laga wada horumaray oo hadalkii waa looga horumaray asagoo raggaan kala weyneynaya ixtiraamaya markii sagaalkii nin oo kale bay hadleen oo nin walba dantiisii khaaskeed uu sheegtay amiirka uu ko- yani u sheegtay yuu hadlay asagii faxamidallaha ilaahay buu mahadiyey waasna calayhi wuu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi yaa amiira almuuminiin ina junda almuslimiina muslimiinta ciidankoodii aladiina kuwaasoo xalluu degay fii misra ciidamaha muslimiinka ee masar joogo masar qad nazaluu way degeen fi lkhudrati iyo wnudrati iyo wlkhisbi oo min manaazili lfaraacina fi lkhudrati iyo wnudra beero ayay ku degeen iyo wnudrati dalxiis waalkhisbi barwaaqo min manaazili lfaraacina nimankii faraacinada la ohan jiray dhulkii ay camireen oo ay dhiseen oo beeraha iyo dhulka lagu dalxiiso iyo yanii dhulkan barwaaqada ah ee meel kasta yanii la sameeyey wixii bay iska galeen markay gaalada ka qabsadeen oo ayagu dee raaxadaasay ku jiraan waa ciidamaha muslimiinta masar jooga wain aladiina kuwa kuwa xalluu degay fii diyaari shaam shaam kuwa deganna oo yani syriya iyo ilaa qudus iyo falastiin dhulkaa qudus iyo ilaa iyo lubnaan iyo iyo dhulkaa kuwa degan oo dhulkaa shaam la yidhahdo ciidamaha muslimiinta ee joogana qad nazaluu way degeen ayaguna fi rakadi iyo wasimaari iyo wariyaadi min manaazili alkayaasira ayay ku degeen qad nazaluu fi raqdi fi raqad burwaaqay ayaguna iska dhex galeen wasimaari beero yani beergeeleed oo mino laho timirta iyo cirabka iyo dhulkaa ka batay wariyaadi beeraha yani iyo dhulkaa webiyaasha badan ee barwaaqada shaama min manaazili alkayaasira madaxdii ruum baa qaysar la ohan jiray kayaasirtii ruum xukumayey dhulkii ay camireen dhulkaasay iska degeen waina aladiina kuwa xalluu degay fii diyaari lfurs furs dhulkeeda kuwa yani qeybaha oo furs laga qabsaday kuwa yani degan ciidamaha muslimiinta ee joogana qad nazaluu way degeen ayaguna calaa dicaafi lanhaari alcadbati calaa difaaf- calaa yani difaafi lanhaari webiyaasha dhinacoodii bay degeen alcadbati ee macaaneed iyo waljinaani beerihii alwaarifati geedaha dheerdheer lahayd oo min manaazili akaasira akaasirta dhulka ay yani deganaan jireen waa dhulka akaasirtu yani waa boqoradii yani furus waaye dhulka ay camireen laakina qowmanaa buu yidhi annaga qoomkaana waa ciidamo haddaan ka soo tagnay ee ciraaq joogo waa basraan kaga soo tagnay La- laakina qowmanaa qoomkaanagi aladiina xalluu degay fi lbasra qad nazaluu way degeen fii ardin ardo hashaashatin nashaashatin fii ardin ardo ayay ku degeen hashaashatin waa ardo gawaan ah oo eegarho waxba ka soo baxaynin nashaashatin oo haddana caraseel ah wey caraseel ah laa yajifu turaabuhaa ciiddeeda maba angegayso oo caraseel ma angegto mogda markasta waa dhiiqo waqiida laa yajifu turaabuhaa ciiddeedu ma angegayso walaa yambutu marcaaha daaqna ka soo dhalan maayo meel carasel maa ka soo dhalin haye daaqna kama soo baxay axadu darafayhaa meeshaan yani basre iyo dhulkaan icraaqia axadu darafayhaa labadeeda daraf mid ka mida bahrun bad weeye ujaajin oo kharaar wa darafu hal aakhar dhinaca kalena falaatun bahagooye weeye waa dhul saxaro ahoo yani qafrun oo bahagooye ah saasaas udhaxaysaa dhinac bad bad kharaar baa ka jirto dhinacna saxaraa ka jiro saxaro laba degaan oo dee bahgooyaha ka jiro ayada dhulkeeduna waa dhul adag oo gawaan oo caraseel oo dee ebra w faazil zuuli buu yidhi faazil zuuli yaa amiira almuuminiin aye durahum qoladaas yani dhibaatadooda iyo baahidooda in wax laga qabtaa loo baahan yahay dadkaas dhibaatadooda zuuli wa an yani wa an aye waancis xayaatahum noloshoodana dee nimankaa in la nooleeyey rabaane u raace waay waxa loo qabto waay hanti badan bay u baahanya meesha in la geliyo oo dadka waxa loo qabto wamur waaliyaka wamur amaroo waaliyaka ninka waalidaaga oo cala albasrati basre waalida ka ah an yaxfira inuu u qodo lahum ayaga nahran webi yastacdibuuna minhu lmaa biyo macaan ay ka cabaan yani ka helaan wayasqawna alancaama xoolaha ay ka walaabsadaan wazarca beeraha ay ka waraabsadaan fataxsunu xaaluhum markaa fataxsuna xaaluhum xaaladoodaa markaa wanaagsanaanayso oo wayasluxa ciyaaluhum ciyaalkoodibaa wanaagsanaanayo wa tarkusu ascaaruhum sixirkoodibaa raqiis noqonayo wayastaciinuu bidaalika waxay u kaalmaysanayaan cala aljihaadi fii sabiili illah markaasay jihaadka gaaladay kula jiraan yay u kaalmaysanayaan markay xoogaa yani dhibaatada xagga yani nolosha ay gurigaa ay roonaato wey fa nadara ilayhi ninkaa nin walba raggii hore sagaalkii ninoo ka horey nin walba dantiisuu sheeganayey ninkaan dantii caamkayda ummadda ay kasoo kaceyna reer basraan basa unbuu ka hadlay dad asagu uu leeyahy ma sheegani wey fa nadara ilayhi cumar wuu fiiriyey fii icjaabi yaab wa qaala wuxuu u yihi lirijaalilwafdi raggi kale wafdiga ahaab wuxuu yihi hallaa facaltum ficla haadaa ninkaan siduu sameeyo o kale maxaa samey weyden waxa ninkaan uu sheegay ee ummadda anfacayo maxaa u sheegi weydeen inahu kan wallaahi baan ku dhaartay la sayidun waaba nin sayida wa uma qadama wuu hormariyey lahum ayaga jawaa-isahum nin walba jaa-isadiisii buu siiyey wixii abaalgud loo siin lahayo waxyaalihii codsadeen oo danahooda ayuu siiyey wa qadama lilaxnaf axnafna wuxuu siiyey jaa-isatahu jaa-isadii ugu talagalay abaalgudkuu rabay inuu siiyey faqaala wuxuu yidhi axnaf wallaahi baan ku dhaartay yaa amiira almu'miniin maa qadacnaa maana soo goyna ileyka xaggaaga alfalawaat baagooyada iyo dhulkaas saxaraha markaan soo maraynay ee dhulkaa dhirirka badan dhulkaas maana soo yani baagooyada ah maana soo goyni walaa darabnaa maana soo gulinoo maana soo wadin liliqaa'ika adiga la kulankaaga akbaada alibil geel maana soo intaasoo maalmood maana soo saarnay filbukuuri iyo walcashiyaat maana geel maana soo saarnay yani aroorta horgelinka hore iyo yani gelinka dambe habeenkii soo guurayna intaa umaana soo soconin oo yani dhulka umaana soo goynin oo geel umaana soo saarnayn linayli ljawaa-izi inaan jaa-ize iyo abaalgud kaa helno annaga aan kaa qaado